magacaygu cabdimujiid maxamed deeq oo kamid ahaa ardaydii sanadka laba kun iyo afar iyo toban itadi kalander gashay imtixaanka sima dugsiyeedka jaamacadda hogeli wallahi wax fiican bay iga dhigan tahay farxadna ii tahay aadna waan ugu faraxsanahay waa tahay marka maxaad dareentay markii lagu yidhi waxaad noqotay ardayga ugu dhibcaha sarreeya deegaanka soomaalida wallahi farxad baan dareemay oo aad baan farxad aad u badan baan dareemay oo aad na ii soo jiidato runtii maxaad keentay dhibcaha afar boqol toddobaatan iyo saddex marka maxaad ahayd social science natural natural science baan ahaan maxaad u malaynaysaa inaad ku gaadhay heerkan wallahi waxaas leeyahay un waxaad ku gaadhay waa ilaah aan tala saartay iyo dadaal fiican aan sameeyey gaar ahaan labadii sano ee u dambeysay ma jiraan wax dheeraada oo aan ardayda kale samaynin oo adigu aad samayso is leedahay taas ayaad ku gaadhay maanta heerkan
may wallahi waxaan isleeyahay un dadaalka aan sameeyey unbaan unbaa unbaa ii suurtagelisaan isleeyahay laakiin wax kale oo dheeraada oo isleeyahay waa deer tahay ardada ama waad samaysay ma jirto maxaad samayn jirtay xilligii aad waxbarashada ku jirtay waxyaabahaad samayn jirtay noloshaada maalinlaha maa maxaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa inaan tusaalaha casharka markaan soo dhigto o kale inaan akhriyo inaan haddii tusaalaha wax igu adkaadaan inaan internetka ka khayr raadiyo haddii noqoto youtube iyo haddii kan noqoto aaladaha kaleba sidaasaan samayn jiray waxbarasho dheeri waxbarasho dheeraadana waan dhigan jiray iskuulka waan dhigan jiray waxbarasho dheeraada waan dhigan jiray sidoo kalena waxyaabihii igu adkaadaa ee tusaalaha macalimiinta o kale ayna si fiican ugu faahfaahin inaad ka dhigayso internetka dhanka waalidka kaalin noocma ayay ku lahaayeen guushan aad gaartay dabcan iyaga kaalinta ugu weyn ka lahaa waalidka oo aabbaaygeeda iyo sidoo kale walaaladiisiga waaweyn iyaguna ayaa ka qaata maxaad rajaynaysaa mustaqbalka inaad noqoto waxbarashada yani waxaan ku weli waxaan jeclahay inaan noqdo waxyaab badan jeclaa baa jirta inaan barto gaar lakin waxaan aad u xiseeya inaan noqdo daktarka ku takhasusto qalinaha afa maxaa ku dooratay marka wallahi waan aad baan xiseeya si guud baa laakin kaasaan aad aad u jeclahay inaan inaan inaan barto maxay tahay talada aad siinayso ardada kaa dambeysa
taladaan siinayo waxa weeye inay dadaalaan oo dadaal fiican sameeyaan oo waktiga si fiican hadda ay uga faa'iidaystaan nidaamkii hore uu isbedelay jaamacadaha imtixaanka lagu gelaya qishkii iyo waxaas naba aad baa looga loo loo ilaaliyey marka dadaal aad u doon sameeya ayaan leeyahay ardada iga dambeysa